faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif rediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo cadaada waxaad kusoo dhawaataan warka subax qodobada saaka aad ku maqli doontaanna waxa ugu waaweyn kiisaska cudurka coronavirus ee puntland oo gaaray lix ruux faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya dil ka dhacay boosaaso
taliyaha booliska ciidanka soomaaliya oo sheegay in la qabta rag hubeysan oo amni darro waday guddiga ka hortaga caabuqa covid 19 oo shir xasaasi ah wada yeeshay gudoomiyaha gobolka banaadir cumar filish oo guryahooda ku booqday ehelada dadkii la dilay ballanqaadna u sameeyey qodobadaas aad maqasheen waxa ayaan kuwooda ugu door karoon warka subax ee raadiyo cadaada goordha u diyaargarooba dhagaystayaal faahfaahintiisa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo axada taariikhduna ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha afraad sanada labada kun iyo labaatanka warka waxaa ii soo saaray mahad nuure axmed waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah haashim cumar xasan iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan taliyaha booliska soomaaliya ayaa sheegay in la qabtay rag hubeysan oo amni darro ka waday gudaha magaalada muqdisho
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska taliyaha booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed ayaa lagu sheegay in xanuunka ay la qaybsanayaan qoysaskii ay ka baxeen labadii muwaadin ee lagu dilay magaalada muqdisho dilkaasi oo dhalay mudaharaadii rabsho watay war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada booliska oo kaashanaya kuwa sirdoonka dalka inay gacanta ku dhigeen shan nin oo laba ka mid ah ay hubeysnaayeen kuwaasi oo ku dhex dhuumaaleysanayay shacabkii ku mudaharaadaya dhinaca daljirka daasoon ee magaalada muqdisho damacooda ayaa ahaa maleegidda dhagarta sida lagu sheegay war-saxaafadeedka
faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dil ka dhacay boosaaso
rag hubeysan ayaa waxa ay weerar ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada booliska dowlad goboleedka puntland iyaga oo halkaasi ka baxsaday goobjoogayaal ayaa waxa ay raadiyo cadaada u sheegeen in ragga hubeysan iyo askariga ay israsaaseen ku dhex martay kontaroolka laga raaco gaadiidka aada magaalada qardho islamarkaana askariga oo lagu magacaabi jiray cumar maxamed yuusuf israsaaseyntaas uu ku dhintay wararka ayaa waxaay intaasi ku darayaan in raggii askariga weerarka kusoo qaaday ee dilay ee horey usii qaateen qorigii uu watay isaga oo aan helin wax gurmad ah saacada kadib ayaa halka dilka uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska puntland iyaga oo halkaasi ka bilaabo howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay dilka askariga walow aysan dad usoo qaban ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegata mas-uuliyadda dilka loo geysta askari ka tirsanaa ciidamada booliska puntland ha yeeshee dilalka nooca oo kale ah ayaa waxaa inta badan sheegta al-shabaab iyo kooxda daacishta soomaalida
guddiga ka hortaga caabuqa covid ayaa shir xasaasi ah yeeshay
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xasan cali kheyr ayaa guddoomiyey shirka guddiga qaran ee ka hortaga caabuqa covid kaas oo inta badan looga hadlo arrimaha ka hortaga coronavirus kulanka guddiga ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta barnaamijyada wacyigelinta ee bulshada lagu fahansiiyo khatarta sida looga gaashaaman karo yareynta faafitaanka caabuqa covid ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa kula dardaarmay xubnaha guddiga inay xoojiyaan howlaha ka hortaga covid islamarkaana tallaabo kasta oo looga hortagaya ay fuliyaan wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay lixdan iyo laba xaaladood oo cusub oo covid ah taasi oo tirada guud ka dhigaysa saddex boqol iyo sagaashan kiis oo dalka uu soo ritay xanuunka covid ee soomaaliya
kiisaska cudurka coronavirus ee puntland ayaa gaaray lix ruux
shan qof ayaa cudurka coronavirus laga helay puntland maanta kadib kow iyo toban qof oo la baaray sida uu xaqiijiyey wasiirka caafimaadka puntland shanta ruux qof ka mid ah ayaa ah dumar dhammaantoodna waa dhalinyaro aan safar gelin da-dooduna u dhexayso afar iyo toban ilaa soddon iyo saddex sano jir wasiirka caafimaadka puntland ayaa sheegay in ay muuqato in cudurka uu ku faafayo gudaha puntland kiisaska laga helay puntland ayaa hadda gaadhay lix ruux
gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa guryahooda ku booqday ehelada dadkii la dilay ballanqaadna u sameeyey
gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filis ayaa xalay guryahooda ku booqday qoosaskii laga dilay labadii qof ee shacabka ahaa kuwaas oo degmada boondheere oo xalay ku dilay askari ka tirsanaa ciidanka booliska soomaaliya gudoomiye cumar filis ayaa qoosaskii uu la kulmay uga tacsiiyey geerida dadkii laga dilay waxa uuna u ballan qaaday in maamulka gobolka banaadir uu kafaalo qaadayo noloshooda sidoo kale duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar filish ayaa qoysaska u ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga loo marsiin doono askarigii dilay dadkooda labada marxuun ee la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray madiine cabdulaahi cabdi iyo xasan cabdi cadaawe kuwaas oo askari ka tirsanaa booliska ka howlgala saldhigga degmada boondheere uu dil u geystay xilli uu bilaabanayay dhaqangalka bandowga saaran magaalada muqdisho taliyaha ciidanka booliska ayaa sheegay in la xiray askarigaas cadaaladana la marsiin doono sidoo kale taliya xijaar ayaa sheegay in xilkii uu ka qaaday taliyihii booliska degmada boondheere oo uu hoos tegay askariga dilka geystay isaga oo ku geediyey askarigii mar dambe dhib u geysta shacabka isaga iyo taliyiisaba lala xisaabtami doono
guud ahaan dhegeystayaal intaasi waxaa inooga eeg warkii subax oo aad kala socoteen raadiyo cadaada warka waxaa soo saaray mahad nuure axmed waxaan idinla socodsiinayey anigoo ah haashim cumar xasan haashim yare intaan mar kale hawada dul ugu kulmi doono waa bahdii raadiyo cadaada idinla sidaa iyo ammaano allah
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka warar